bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku aasaysan tahay koo iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tirada dhaawac iyo dhimasho ee qaraxii soobe afar iyo tobankii bishii lasoo dhaafay xilli habeennimadii xalay aha dib loo furay waddadii qaraxaasi uu ka dhacay oo muddo toddobaad u xirneed ciidamada hay-adda amniga ee dowladda soomaaliya waxaana wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta ah oo kula hadlay isla goobta qaraxa uu ka dhacay bahda warbaahinta ay sheegeen in ay shakhsiyaad u xirxiran yihiin weerarkaasi iyadoo sidoo kalena wasiirka warfaafinta goobta uu ka sheegay khasaarihii rasmiga ah ee uu geystay weerarka oo uu ku sheegay lix boqol afartan iyo laba ruux oo wadar ahaan uu ka kooban yahay waxyeeladii qaraxaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac marka la ysku daray iyo sidoo kale dadka la la-yahay uu kala sababeeyey wasiirka inkastoo warar kale ay sheegayaan in tirada dhaawac iyo dhimasho intaasi ay ka badan tahay marka loo eego khasaarihii weerarkaasi uu geystay waxaana weli jira baadigoob loogu jiro ehelada dadka qaar oo weli la la-yahay raq iyo ruux halkaa ay ku dambeeyeen iyadoona magaalada muqdisho ay arrintani si aad ah u saamaysay gebi ahaanba shucuubta shacabka ku dhaqan caasimadda wasiirada shirkoodii jaraa-idna waxaa ka mid ahaa in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaasi ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geyay dhaawac iyo dhimashaba lix boqol afartan iyo labo kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen saddex boqol iyo konton iyo sideed ilaa iyo hadda waxaa nolol iyo geeri lagu laayahay dad gaaraya konton iyo lix guud ahaan dhaawaca isbitaallada la seexiyey waxay gaarayeen laba boqol labaatan iyo sideed waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday boqol iyo labaatan iyo labo oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaallada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya sagaashan iyo sagaal qof oo markii la daaweeyey halka ay caawa jiifaan ilaa toddoba qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dowladda federaalka soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan ugu dambayntii waxaa dowladda federaalku ay magaca ka bedashay isgoyska zoobe iyadoo loo bixiyey isgoyska afar iyo tobanka oktoobar taasi oaan ku xusuusan doono dadka aan weynin maxamed abuukar islow wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale madasha kula hadlay warbaahinta ah asiga oo sheegay in dad loo qaqabtay weerarkaasi kuwo kalena haatan baaritaano uu kusoo conayo sidoo kalena warbaahinta loo soo bandhigi doono marka ay ku caddaato dembiyada haatan lagu eedeynayo shakhsiyaad uu sheegay in dabagal lagu hayo kuwo kalena gacanta loogu soo dhigay marka samayso guddi kala qaran oo ah qaadaan qaran loo sameeyo oo gurmud qaran iyagana waa la sameeyey guddigaas saddexdaas qayboodaa la sameeyey marka caawa waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa caawa inaan la wadaagno wixii aan soo qabanay aan waxaana soo saarno war-saxaafadeed inaan shacabka soomaaliyeed aan la wadaago waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay-adaha amniga ee maalmahan ka shaqaynayeen in dad oo xiray ay dad u xiran yihiin oo xooga xog aan hayno marka il hadduu ilaah yidhahdo xogtan mar dhow aan la sheergarayn doonaa waan idin soo gudbin doonaa hadduu ilaah wararka naga soo gaaraya degmada afgooye iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa laga dareemayaa xiisado dagaal oo ka taagan halkaa iyadoo qabanqaabo xoogan ay ka soconayso goobaha qaar ee fariisimada oo ah ciidamada dowladda soomaaliya degmada afgooye oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa militariga ayaa la sheegayaa in gaadiid hor leh lagu arkay halkaa iyadoona la warhayo in dowladdu ay qorsheynayso guluf colaadeed oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo lagu eedeynayo inay iyagu geysteen weerarkii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo bedelay shucuubta qalbigeeda ummadda soomaaliyeed waxaana wararka aynu ka helaynaa afgooye iyo deegaano ku dhowdhow ay sheegayaan in ciidamadu ay wadaan guluf colaadeed oo ay ku wajahaan goobaha ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo meelaha la tuhunsan yahay in ay ururka al-shabaab ku leeyihiin fariisimada waxaana arrintani ay ka dambaysay ka gadaal markii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay dibadbax ka dhacay magaalada muqdisho ay ku iclaamiyeen weerar ka dhana al-shabaab oo ka dhacaya dhammaanba deegaanada gacanta ay ku hayaan waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xilli uu ka hadlayay dibadbaxaasi xilligii lagu soo duulay sharaftii iyo karaamadii ummadan ay laheed madaxweynaha soomaaliya ayaa ballan qaaday dowladda in ay gacan ku sii doonto wax walibaha oo lagaga aargudan karo dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer deegaanada uu ka harimiya maamulka somalilanna waxaa maanta si rasmi ah kaga bilaabanaya ololaha doorashada madaxweynaha oo ay ku baratamayaan saddexda xisbi ee ka jira deegaanada maamulkaasi waxaana maanta maalinta koowaad u leh ololaha doorashada in ay kusoo bandhigaan magaalooyin kala duwan oo ka tirsan somalilan xisbiga ucid ee uu hogaamiyo faysal cali waraabe oo ah musharax madaxweynaha xisbigaasi ololahana ayaa caawa bilaawday ayaa habeennimadii xalay ahaa bilowday waxaana bilaabay xisbiga mucaaradka ah ee uciida oo isugu ah xisbi uu hore xisbiga u horeeya ee ololaha doorashada madaxtooyada somalilan xisbiga ucida wakhtigiisa ololaha ee caawa bilaabanaya waxa uu si rasmi ah ugu xidhmi doonaa lixda habeennimo ee habeen dambe gudoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan ayaa kulan xafiiskiisa uu kula qaatay mas-uuliyiinta xisbiyada qaran ee wadani ucid iyo sidoo kale kulmiya waxa uu ku waxa uu ku shaaciyeen in habeenka ay kala horey horeynayaan madaxda xisbiyada iyo sida ay u kala qaadan doonaan dhowaan ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo deegaanada somalilan iyadoona diyaargarow xoogan loogu jiro muddada ay soconayso ololaha doorashada waxaa la fasaxay dhammaanba jaamacadaha iyo iskuullada ku yaala deegaanada maamulka uu ka arrimiyo fasaxan ayaana ah mid ku eg muddada uu soconayo ololaha doorashada ee xisbiyadan ay ku baratamayaan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenka maamulkaasi oo dhici doono dhowaan waa saddex iyo tobanka bisha soo aadan wixii warar ay kusoo kordha ololaha doorashada deegaanada somalilanna wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaane haddii allaha awoodala laga helo boqolaal soomaali ah ay oo ku nool wadamada maraykanka iyo sidoo kale kanada ayaa shalay salaadii jimcaha kadib u duceeyey boqolaalkii shacab ahaa ee kulagu laayay musiibadii ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan soomaalida ku nool dalkaasi iyo iyo sidoo kale muslimiin kale ayaa ka mid ahaa jamaacada masaajida ay ka hadlayeen dembigii soobe waxaana alle ay ugu baryeen in uu caafiyo dadkii dhaawacmay sidoo kalena uu u naxariisto kuwii ku geeriyooday falkaasi masaajid masaajidada shalay salaadii jimcaha kadib shacabkii ku geeriyooday soobe waa isgoyskii soobe looga duceeyey ayaa waxaa ka mid ahaa masaajidka daarul hijra oo ku yaala virginia dalka maraykanka waxaana jamaacada masaajidkaasi ay ku baaqeen in shacabka iyo sidoo kale waa shacabka inay isku duubnaadaan sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in la cafiyo dadkii ku dhintay qaraxaasi dembiyaha waa qaraxaasi dadweynaha lagu laayay ee lagu gudo intii aan la ogeyn ee la cafiyo intii kale wax lagu leeyahayna laga bixiyo masaajidka ka dhace ay ka dhaceen waa masaajidadii waa musiibadii ka dhacday soobe afar iyo tobankii bishan ayaa lagu ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen saddex boqol konton iyo sideed ruux sidoo kalena waxaa la sheegay in weli lagu la-yahay dhimasho iyo sidoo kale nololba konton iyo lix qof halka dhaawacyada lage waa dhaawacyada laga ay gaarayaan laba boqol labaatan iyo sideed qof sida ay xaqiijiyeen dowladda soomaaliya inkastoo warar kale ay sheegayaan in tirada intaa ay ka badan tahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliyana shalay salaadii jimcaha kadib waxaa salaad janaase ah laga dukaday masaajidyo dhowr ah oo ku yaala caasimada iyadoona masjid ka mid a masaajidadaasina jamaacadii markii salaada ay dukadeen ay u dareereen goobtii musiibada ay ka dhacdo ay ku dukadeen salaad janaase ah si ay ugu duceeyaan dhammaan shacabkii ku geeriyooday weerarkaasi bahalnimo ee ka dhacay muqdisho afar iyo tobankii bishii lasoo dhaafay anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheerna waa naga intaa intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo